أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد waxaanu kusoo dhex jirnay aayaadkii allah subxaana wa tacaala sadaqada iyo waxbixinta uga hadlayay aayaadkaasna waxaan idhi aadaab iyo axkaamta sadaqada ayay aada iyo aada uga hadlaysaa iyo ajarka qofka uu leeyahay marka marka hore ajarka uu leeyaha la sheegay oo waxaa lii qofkii wax bixiya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga dhigaya wixii uu bixiyo u laalaabaya sidii qof hal masaga abuurtay oo intaas oo sabuul soo bixisay sabuulkiiba intaasoo boqolaal masaga ay ku jirto sidaasoo kale ugu laalaabaya subxaana wa tacaala haddana alla subxaana wa tacaala wuxuu naga reebay wixii la bixiyo in mani iyo ada la raacsiiyo maniga waa maxay gallad sheegaso iyo waxaasan kuu sameeyey aduhuna waxawaaye qofkii inaad habaartid ama wixii aada siisay inaad qofkii aada ku dhibtid taas baa la yidhaahdaa marka waxaana laku baraarujiyey wixii la siiyo in ikhlaas loo bixiyo hadhowna wax mani iyo adaa aan laga geynin oy daacad ay noqoto aayaadkiibaa marka weli aadaabtii sadaqada la wadaa oo ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ayawaddu axadukum ayawaddu ma jecel yahay axadukum qofkiin an takuuna inay u ahaato ou lahaa an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beer oo min nakhiilin timir ay ka buuxda iyo waacnaabin cinab waxyaalo kalna ay ku yaalaan laakiin cinabka iyo waxaa loo soo sheegay miisadooda oo jannada markay cinab iyo ay ku yaalin iyo timir waxyaalaha ugu qiimo badan oo fawaakihda waxbaxa weeye bismillah tajri ay soconaysa min taxtiha beerta hoosteeda alanhaar webiyaalaha ay soconayaan oo biyo lagu waraabiyo jannadaasoon weyneyninoo geeda fara badan oo noocyaal ah oo ay ka mid yihiin timir iyo cinab oo waxa la beerta waxyaalaha ugu fiican ka mid ah ay ku yaaleen biyuhuna ay hoos qulqulayaan lahu ay u sugnaatay saaxibuuljanna qofka beertaa leh fiihaa beerta dhexdeeda min kulli thamaraati wax alla waxa timaar soo baxa ama fawaaki ha ahaado ama xubuub ha ahaado ama waxyaalaha ha ahaado boqool iyo waxaas iyo asalaato iyo nooc walbaba waxay ugu jiraan lahu uu iska leeyahay fiiha jannadaas dhexdeeda min kulli thamaraati miro nooc walbaba uu ku leeyahay walxaal asaabahu lkibaru duqnimo ay asiibto uu duqoobo tabarta ay ka dhammaatay walxaal lahu ay u sugnaatay duriyatun caruur ducafaa oo tabar yaroo yar yaroo aan weli wax tari karinoo heer ay maaragtay iyagu ay waxtaro a aan gaarin beertaasuu leeyahay waa beer si wanaagsan ugu baxday oo cumrigiisii iyo xoolihiisii dantiisa uu kusoo bixiyey beertii waa wanaagsanta isagii waa oday ilmihii waa caruur weeye beertaa marka hadday u baaqi noqoto noloshiisa maaragta waa madmuun hadday beertaa ka baaba-dana meel uu u ceersado ma lahan isagoo beertii saa ugu baahan fa asaabahaa waxaa ku dhacay beertii oo asiibay icsaarun dabayshan cyclonigaaho kor u boodo oo maarata iyada dhanba geedaha iyo waxa dhan burburinaysa ayaa asiibtay icsaarkaasoo fiihi naarun ay ku sugan tahay dab uu ku sugan yahay iyo kulayl oo hanfibay wadataa faxtaraqad beertii marka waa ay gubatay marka qofkii waxaa isugu soo haray xaalo asiga uu tabaryareeyey ilmihiisiina aysan waxba lahayn hantidii iyo wuxuu isku haleeyana ay dambaska ay galeenoo wax maanta ma arkaysa u cayntay aysan jirin xaaladaasoo kale qofka ma farax gelinaysa ma farax gelinayso macnaha waxaa weeye qofka sadaqada bixiya oo istustus iyo mani iyo adaa dabageeya hadhow qiyaamo markay tahay oo uu sugaayo ajarkiisii iyo camalkiisii inuu jannada uu ku galo meel adduunyo loo noqdoo laga soo camal falana aysan jirin waktigaasoo kale ayaa camalkiisii gubanayaa wey hadhow marka wuxuu ka helayo lama arko walidaalika cumar bn khadaab radi allahu canhum aayaddan tafsiirkeeda ayuu saxaabada u weydiiyey siduu bukhaari u wariy min xadiidi ibni cabaas qaala cumar bn khadaab yowman liasxaabi muxamed asxaabi nabi sal alla alayh wasalam fii man tarawna nasalat hadihi al aaya yaad arkaysaanoo aayaddan inay kusoo degtay horaa la soo buuxiyo inay aayaddan kusoo degyo aada u arkaysaan qaaluu markaasu waxay yidhahdeen allahu aclam ilaaha yaqaano faqaliba cumar wuu carooday wuxuuna yidhi quuluu naclam ow laa naclam ma naqaano ama ma waa naqaanaa dhaha ilaahay inuu ogyahay waa la ogyahay wixii waa naqaano ama ma naqaano dhaha saa markuu yidhi qaala ibnu cabbaas fii nafsii minha shay ya amiira almu'miniin aniga waxbaan dareemayaaho aayaddan macnaheed waxbaan ka akhrisanayaa fa qaala cumar yabna akhii qul walaa taxqir nafsak hadalka dheh buu yidhi naftaada xaqirna ha yaraysanin qaala ibnu cabbaas radi allahu canhuma wuxuu yidhi darabtu duribad maalan licamalin mahma qof camalkiis ayaa mahmaah loogu qadaray loogu sameeyey qaala cumar wa ayu camalin muxuu yahay qaala ibnu cabbaas lirajulin ghaniyin yacmalu bidaacati illaah nin hani ah oo taajiraho daacada ilaahay ka shaqayn jiray iyo wanaagga ka shaqayn jiray huma bacatha allaahu lahu shaydaana shaydaana marka lagu diray oo maarata uu iska celi waayo u hoggaansamay fa camila bilmacaasi macaasidii iyo dembigii uu sameeyey xataa aqraqa acmaalahu ilaa camalkiisii uu buriyo oo baaba-ay oo meel cidlaa wax kasoo qaad waxaan wax kasoo qaad lahayn oo maanta ma arkaysaa ou maaragta ou noqday marka aayaddu mithaal waxay ka tahay qofku marka uu camal wanaagsan ou sameeyo ou camalkii ou baabi-iyo ayaa waxaa lagu mihaalayaa nin odayaho beer intou tabcaday ilmo yar oo yiciisa markaa isira alaleho noloshaadi waa madmuun wadakata bunuugta inta lacag ku shubtoo dhahay noloshaa madmuun hadhawaa leeya bunuugtii waa iflaaseen malaayiintii u taallay eber waa iflaaseenaa laleeyahy soo maaha hadhow cumrigiisii dhammaa beyshanoo galay wixiisii dhammaa intaasuu geliyey awal waxuu raba intuu noolhi inuu iska quuto waxaa iska cuno soo maaha hadhow waxaa leey eber meesha waxba kuma yaaleen hadda nin dhalinyaraa maahan oo ma shaqaysan karo ilmo xoog loo usoo shaqeeyana ma aragtay ma lahan camalkiisii markaa waa uu khiyaanay markuu ugu baahi badnaa ayaa wixii uu maaragtay isku haleena ayay u gooyeen axwa jamaata kun soo maaha ninkaasna waxbay camalkiisii iyo sadaqadiisii markuu maniyo adaa uu raacsiiyey markii aakhare la taagan yaho mowqifkii la joogo oo dhahaya sadaqadaadi maanta wax kuu qabato maadaama man iyo ada iyo istustus oo wax ku bixiyey ayaa waxa le wax meeshan ku yaalla ma arko sababtoo ilaahay keyrka waxaa uma ada bixinin halkiibuu ku hoogayaa jannadii ku inaao naarta uu ku gelayaa walciyaadu billah marka hala iska jiro anagii niro kolba waxbaa dirnaa bal wixii la dirayo sheegsheega iyo adaa hala iska dhaaf qofkaad wax u direynina waxba kuuma haya kheyr ilaah kuu sahlo hadhahala hala dhaho qowlu macruufu makfiratun khayrun min sadaqati yatbacuhaa ada nacam hadal wanaagsan oo qofka ku tiraadi adoo u duceeya ayaa sadaqa dhib wadata ka roon buu dhaha alle subxaana wa tacaala ayawadu ma jecelyahay axadukum qof idinka idinkamida an takuuna inay u ahaato ou lahaado lahu asaga jannatun beer oo min nakhiilin timir ay ku taalo iyo wacnaabin cinab ayaga gooni waxaa loogu soo soocay masiyada iyo sharafta ay leeyihiin tajri ay soconaysa min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaalkuna ay soconayaano waa beer aan waraab weynin oo carasanoo biyuhu saa u qulqulayaan beertana waxa walbaa ka baxay oo lahu waxaa u sugnaaday nin qof axadkii oo beerta lahay fiiha beertaas dhexdeeda min kulli thamaraati miraha oo dhan anwaacdeeda waxbuu uga leeyaho waxbaa u sugnaaday wal xaal asaabahu oo ku dhacayna alkibaru da-weyni baa ku dhacay beertii markuu hagaajiyey iyo da-diisii oo weynaatay ayaa kulmay walxaal lahu u sugnaado duriyatun caruur oo ducafaa-u oo tabar yar oon weli qaan gaarinoo inay wax u qabtaan aan gaarin marka isagii waa oday caruur yarna waa leeyahay beertaan marka hadday u daa'im noqoto isagii intuu noloshiisa uu nool yahay iyo caruurta intay ka koray waa madmuun waay laakiin haddii ay ka fasaado beerta ay ka baaba-do meelo u roora midna ma yaqaan xoog ou hadda beer kale ku tabcadana ma laha caruur hadda u waaweynaato wax u qaban kartana lama arko waa laba qaawan isma qaado wey bahashii markay saa isugu bilaabatay ayaa fa asaabaha waxaa asiibay icsaarun dabaysha xun oo kulul oo saa iyada dhan u wareegto cyclonic ay dhahaan ayaa icsaar la yidhaahdaa weliba markay dabay wadataa mararka qaarkooda fiihi naarun dab ay ku sugan tahay faxtaraqat ma garatay beertii baa maanta ma arkaysaa ay gubatay markay beertii asiibtay faxtaraqad beertii waa gubatay eber wax dambeoo laga rajina geedihii dhamabsal ka qalan wixii cambe iyo wixii timir iyo cinab iyo anwaacdii kala duwanaa waa wada qalaleen awood dambeu ku waraabiyo ma leh caruur maanta waxu qabatana ma lahan halkaasoo ku baabaya qof walbaa xaaladaasoo kale dhibaata ayuu maanta ma arkaysa uu dareemaya marka sidaasoo kale qofku hadduu camal intou bixiyo wanaagsan oo camal xun ka dabageeyo ama sadaqo intou bixiyo uusan ikhlaas ku bixin ama ada iyo oo ka dabageyo iyo mana sheegad saasoo kaleu noqonaya wixiisa markuu ugu baahi badnaa oo aakharo ou tago oo isdhahayo wixii aada kasbatay usoo arooro ku dheefso ayaa wuxuu u goynaya marka wuxuu ku dheefaya lama arko kadalika sidaasoo kaleu yubayinu allahu ilaah idinkuwa caddaynaya lakum idinka al aayaati aayaadka kuwa caddaynaya mithaal aad taqaaniin oo maxsuusaho la dareemayo ayuu ilaahay waxaan kugu sheegayaa si macaani fogoo idinka maqan aada ku garataan lacalakum markaa waxaa maanta inta tafakaru inaad fakertaan ood waxaa intaa isku dheelistirtaan aada garataanoo manigaan xoolaha amaal sheegadka iyo sadaqada laysku dhibaayo iyo ituska wax lagu bixinaayo dhibaatada xun ay leedahay inaa mathalkaa ku fahmtaan haddana alla subxaana wa tacaala cibaaraadka ilaahay uu si fiican uu noo dareensiinaya sadaqada wanaageeda iyo waxa fiican in la bixiyo kolley sadaqada marka la bixinayo qofku asaa ku dheefsana ilaahay waa qani waa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rabaa aakhare waxa jira isagaa og waxa noodanana isagaa og marka waxa ugu wanaagsan oo maslaxadeena ay ku jirto inuu nagu irshaadiyo raba nagu hanuuniyo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulkiisa rumeeyow anfiquu bixiya min dayibaati maa kasabtum waxa aada shaqaysateen waxa ugu fiican oo aada tijaaro aada ku shaqaysateen ma garate ama macaadin aada qodataan ku shaqaysateen wixii idinsoo galo tijaaraad iyo idinku soo galo waxa ugu fiican wax ka bixiya wa mimaa kiina wax ka bixiya kan ugu fiican ka bixiya akhrajnaa lakum aan inkaga soo bixino min al ardi dhulka ilaa qofka waxa weeye xoolaha qaarna hadde waxaweye waa xoolo la tabcadoo nooliyahoo la ilaashado xoolana waa tijaaraad iyo shaqooyin kale lagu qabsadaa oo waa dahabka iyo fidlada iyo xoolaha lacagaha iyo wey waxna hadda dhulka inta la abuurtaa laga soo bixiya intaba ilaahay wuxuu le wax fiican wax ka bixiyo haddaad xoolo wanaagsan bixinaysaan ama sakada waajibka ah ama sunnada sadaqada neef wanaagsan oo geel ama lo ah oo qofkii miskiinkaa wuxu taraya bixiyo neef isagoo weydahoo dhintoo doon ah oon waxba taraynin hilib laga cuno iyo harag laga maaratay gato midna aan lahayn waxba tari maaya lacaga haddaad bixinaysaan biyiyaalka iyo dhururuqa yararka ha bixinine lacag qofka baahi tirta waxu tarta bixiya haddii dhulka wixii kasoo baxana wax wax galmo u galaho dadka masaakiinta anfaca bixiyo waxa wanaagsan macnaha wanaaggo laba sidoo ku imaan kara nooc wanaagsan inay yihiin inayna badan yihiin yacni mathalan hal qaadoo badara waxba tari mayso soo maaha wax radii oo holiitona maarata waxyaalaha qashinkaana waxba tari maayaan marka wax badan oo noociyad fiican wey marka dayibka waxuu soo gelaya iyo xalaasha marka dhinac wixii inay xalaal ka yihiin noociyad fiican inay yihiin wax maaragtay badanoo nisbiyan macnaa wax tari kara oo qofka waxuu qaban kara inay yihiin taasuu ilaahay ku boorinaya walaa tayamamuu ha uu qasdinna alkhabiida kan liito minhu wax kamida waxyaalaha maquunada maquuna waxaa waxa liito dadku ay soo waxayaan ama timirta hadday u baxdo qaarka maaragtay oo cindharay oo waxyaalahaas oo kale ay qaarkood bixinayaan ama masagada liidatay iyo shamuureeda iyo waxyaalahaas aada u leedatay bixinayaan soo maaha xoolihii kuwa doonka ay bixinayaan lacagihii dhururuqa iyo fuluuska wax yaryaraa la bixinaya marka marka walaa tiyamamuha u qasdinin alkhabiida oo minhu wix ilaah idin siiye ka mida tunfiquunahu aada bixin tunfiquuna idinkoo bixinaya khabiidkii walastum mana tihinoo biaakhidihi kuwii qaadanaya haddii laidin siiyo ilaa an tuqmiduu fiihi inaad indhaha ka laabataan maahan wax adigaba haddii maanta lagu martisooro wax calaqaho liito hadduu qofka uu kuu keeno ama neef liito oo aan gadmaynoo doona ama caano laga maalo aan lahayn ama hilib laga cuno aan lahayn ama wax aan waxba kuu tarinoo koob shaab makhaayid aan kaaga goynin soo maaha waxaweye haddii lagu siiyo inaad dani kuu qasato iska indhalaabto tirada kolley uun meel cidlaahi kuu dhaantaa maahane waxaad farxad iyo habinimo aad ku qaabilaysa ma aha ood qaadanayso marka de waxaweye walaalkaana sida naftaadoo kale ayaa laga ictibaariya laa yuxibu axadukum malaa yumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi walaalka waxaad naftaada la jeceshaha walaalka inaad la jeclaatid waa nacam waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla haniyun kuwii haniyaho deeqtoon inuu yahay xamiidun markastaba mahadsan oo markuu ilaahay wax bixi u idin odhanayo ilaahay waxba idinkama baahno ee waxa wanaagsan ood bixinaysaan adinka idin anfacaya ibnu abi xaati waxay wariyeen bara ibnu caasi waxay ka wariyeen aayaddan wuxuu yihi anakii nagu maarata ibnu jariir ay wariyeen bara ibnu caazib aayadda annaga nagu soo degta buu dhahay ansaartu waxay ahaayeen buu dhahay inay maarata yacni laamaha timirta oo maarata qinwiga timirta qinwiga waxa aa laanta u malayso oo timirta kusoo raaracdowa ayay intay soo gooyaan oo timirta ay ku taallo ayay masaajidka soo suri jireen marka qaarna waxay soo badin jireen waxyaalaha cindarka ah oo timirta liitoo cindarka ayay maaragtay keenayaan qaarna mid fiican qaarna isku soo darayaan markaas ayada kuso waxaa la yihi waxyaalaha cindarka oo liito gaar ha usoo soocinina ee waxaweye waxa fiicanna kusoo dara macnaha waxa weeye waxa xun lama xaqiro haddaada wax kala haysan wixii adiga haysta wax ka bixinaysa wax wanaagsan iyo wax xun iyo wax liito da haysan waa isku soo daraysa soo maha laakiin waxaa la diidaa waxa liita inaad soo xushido waxa fiican keliya aada reebatid taasaa marka la diidaya sababtoo ilaahay wax ka sabaho dayiba haddaad bixisid sida xadiid ku sugnaatay ma yani qofka da wax maaratay wax dayiba oo bixiyo ilaahay baa fa in allaha yataqabulaha biyamiini fa yurabiha liaxadikum kamaa yurabi axadukum faluwahu sida darmaanka faraska u koriyo qof ayuu ilaahay u korinaya xataa takuuna mitla aljibaal ilaa buuraho kale ay ka noqoto marka waxa wanaagsan in lagu dadaalo waa marka waxaasoo dhan waa amhilo waa intaasna ilaahay subxaana wa tacaala waxau noogu dadaalayaa oo noo waaninaya war waxaad bixinaysaan wax meel ku ool aho berri idin anfacdo ha noqoto soo maaha maraad waxaad bixisaan mani aada dabageysaan maraa isusus aada ku bixisaan maraad ada dabageysaan mar aada wax maquunaaho liito oodan adinkuba qaadan aada bixisaan war hadhow wax wax idinka soo bixiyo berri wax idin tara maaragtay samaysu ilaahi lehi subxaana wa tacaala bal aayaadkaas bilaahi calaykum inta nusxi iyo waano ku jirta arag iyo wixii haddana iyagoo naga baxay say nooga dayacan yihiin berri waxaan u malaynaa saan leeyahy hebelaan lix u dirnay hebelaan inta u dirnay hebelaa dhiba kugo saan u leenahay berri ina wax loo arooraba la waayo war sadaqabaaba la bixiyahay kolley waa la ogyahay maaragtay nidaamkeeda ha loo qaado ikhlaas ha lagu bixiyo wax fiican ha lagu bixiyo amaal sheegashada iyo adada ha laga daayo waxaasoo dhan aan ku dadaalo insha allahu tacaala oo aayaadkan siduu ilaahay noogu naseexayna aan ku tarbiyeyno aan ku tarbiyowna sababtoo sadaqadu waxweyn waayo meelo waaweynay berri ay kasoo baxeen aadan ogeyn marka aan iska sii hagaajino kolley waa lasii socdaa aakhare waa dhowdahe ilaa khaatimo fiican lagu dilo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeye wa anfiquu bixiya min dayibaati maa wax kan ugu wanaagsan kasabtum aada shaqaysateen oo wixii tijaaro iyo sanaacad aada ku shaqaysateen wax ka bixiye iyo baacimustan aada ku shaqaysateen iyo shaqo kaleba waxa ugu wanaagsan wax ka bixiye wa mimaa kiina wax ka bixiyo akhrajnaa aan kasoo saarnay lakum adinka min al-ardi dhulkan kaga soo bixino waxaad beeraha ka qodotaan iyo maxsuulaadka ziraaciga oo beeraha kasoo go-a ayadana wax fiican kasoo bixiya walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiida kuwa xuno minhu oo wixii ilaahay idin siiyey kamida wixii ama beera kasoo ama aada shaqaysataan oo khubsiga wuxuu soo galaya wax liito oon la cuni karin maaragtay wax xaaraana wax yaroo hadda qofkii aan baahi ka goyneynin waa ina wax qofkii wuxuu geli kara sharafna lahoo qiimo leh xalaalana markaa inaad shaqaystaan tunfiquuna idinkoo bixinaya shaygii xunoo liitay wixii fiicnaana reebanayo walxaal lastum aanaan ahayno biaakhidiihi kuwii qaata aanaan ahayno haddii adinka la idin siiyo waxyaalaha liito ood bixinaysaan ilaa an tuqmiduu inaad indhaha iska laabataan fiihi shaygaasaad ka laabato tara kolley iska qaado kaaga dari maayo siday soomaalida tiraahdo kolley kaaga dari maayo iska qaado laakiin wax aad ku farxsanto habi aad ku tahay ood qofkii kusii aad ku qiimeynayso aysan ahayn waclamuu waxaadna ogaataan ana allaha alle haniyun ku deeqto inuu yahay xamiidun ee la mahadiyo ee marka waxyaalaha bixiya laydin leeyahay ilaaha u baahan maaha macnaheedu maahane adinkuu ilaahay uu rabaa subxaana wa tacaala wax fiican inaad la baxsataan ood berri aada wax fiican ilaahay hortiisa ugu tagtaan wixiina ha iska halaynaa la leeyahay haddaba hadda bini aadamkii shaydaanaa la xiriir wixii khayrahoo loo sheego shaydaana raba inuu daba furfuro marka waxaa leeyahy shaydaanka iska jira marka you idin daba furfurin khayrka ilaahay idinku waaninayo iyo rasushiisa shaydaan geedka la yidhaahdo you idin daba furfurin warka shaydaan ha maqlininoo sababtu waa maxay ashaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu inkugu yaboohayaa oo idinku bajinayaa alfaqra faqiirtinimo oo wuxuu leeyahay haddii aada wax bixisaan waa faqiiraysaan oo wax ma soo gelaysaa idin dambe idinma soo gelayo gacanta hadday ka baxdo shilinkii kaa baxa dib dambe kuguma soo laabanayo marka faqrigu kugu bajinayaa wayaamurukum waxaan idin farayaa bilfaxshaai xumi oo dhan oo bukhliga ugu horeeyo iyo maaragtay arxangoysnimada iyo fawaaxishta kale oo dhan ayuu maaragtay ku farayaa marka wuxuu isugu kaa darayaa inuu maaragtay sadaqadiina uu kaa celiyo waxyaalihii fawaaxishtaah oo kale oo bukhliga ugu horeeyana inuu ku faro ayuu maaragtay kugu bilaabayaa soo maaha marka dama shaydaan warkiisa ha yeelinina ha xooga saas kada wallaahu alana yacidukum wuxuu idinkugu ballan qaadaya idinkugu yaboohayaa maqfiratan dembi dhaaf oo minu xaggiisa ka ahaatay oo hadduu qalad idinka dhaco ilaahay wuxuu le toobad keena ilaahay waa kafuur waaye wa fadlan fadlina waa idinkugu yaboohayo haddii aada wixis bixisaan aakharana wixii waa idinkaysan yihiin adduunyadana midka khayr badan laidinkugu bedelaya wamaa anfaqtum min khayrin fahuwa yukhlifu wixii aada khayr oo bixisaan ilaah baa bedel idin siinaya subxaana wa tacaala laba malagoo ilaahay uu soo diraa subxaana wa tacaala oo midna uu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafa ilaahu qofkii wax bixiya ilaahu bedelsi midna wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafa midka wixii haysta oon xuquuqda alle iyo xuquuqda bini aadamka aan wax ku bixinaynin waxa ka baabi'i soo maaha marka waxaasna marka bukhliga waxa faraya waa marka waa shaydaan wallaahu alana waasicun waa kii fadligiisa iyo cadaayaadkiisu ay waasic yihiin oo qofkii wax bixiyo ilaah waa usii waasicinaya caliimun og qofka maaragtay muta in loo waasiciyo marka aayaddu waxay noo sheegaysaa shaydaanku wuxuu sadaqo ka necab yaha lama arko limaada sadaqada waa ujuurta waaweynaa lagu mutaa soo maaha muxuu dha nabiga caleyhi salaatu salaam wasadaqatu esh burhaan ama sidii inay khadiicada ay buriso wasaa tudfiu lkhadiida kamaa yudfiu lmaa-u annaar marka sadaqadu waa wax weyn waa waa burhaan qofka iimaankii sababtoo qofka xoolaha markuu bixinayo laa yunfiqu ilaa biciwad wax bedeloo ku bixiyaa soo maaha qofka di ilaah darta u bixinaya sadaqadana ciwad adduunyada uma jeedno ou qaadanayo idan ciwadkiisu waa maxay aakharo ilaahay ka sugaya subxaana wa tacaala marka taas wey ashaydaanu shaydaanki yacidukum wuxuu idinku cabsiinayaa weye macnaa wuxuu idinkugu yaboohaya macnaa idinku cabsiinayaa alfaqra faqrin wuxuu leey haddaad wixiina iska bixisaan shilin dambe iyo xoolo dambe kuma soo gelayaane waxaaga iska hayso ayuu kugu bajinayaa oo kugu yaboohaya waa bimacnaa bajin waayo wayaamurukum wuxuuna idin farayaa bilfaxshaai xumi oo dhan carabta qofka bakhiilka faaxishay yihaahdaan sababtoo ah bukhliga aada u nacbanaan jireen qofka hadduu bakhiil yahana wax kastoo xumi ah ka suurtooba aabihooda xataa inuu cuno uu dubto ilmihiis baa ka suurtoobaa ilaa bukhliga sidar shuxiyo gaaraya shuxina wax uu reebaya lama arko xumi oo dhan bukhligaas hadhow hungurxumada dhinac walbay ka geleen soomaalida waa ku dhihi jireen nin sooru qaadee nin seefu qaade kaa dara war nin seefu qaada waa laga sabraa yidhaahdeen nin soore qaadaa darno inkaara ku dhacday kaas marka qofka bakhiilka faaxish haddii la yidhaahdo hala yaabinina sababtoo bukhligaasi kulli xumi oo dhan oo ku xambaara hadhow inuu wax dilo inuu wax laayo inuu wax kufsado kulli qashoo dhanba ku xambaaray marka waa asaasulqubxi waa walidaalika qolaa waxay yidhahdeen saxaabada yaa idin madax markaasi dhan hebel alaxnaf bin qays ma aha markaas waxay dhaheen hayra anaa nubakhilu war yaa bakhiilnimo ka daran buu dhahay sayidukum albara bn lmacruur wiilkaas qiimahale waaye dhe nin bakhiila ummad madax ma noqon isagaa ummadii dubanayaba ila bukligiisii shuxigiisa waxuu quuri kara lama arko xataa ummad waxuma quuro ashaydaanu yacidukum wuxuu idinkugu yabohe idinku macnaa bajinaya alfaqra faqiirtinimo haddaa waxbisaan wayamurukum wuxuu idin faraya bilfaxshaai bakhiilnimo iyo xumi oo dhan wallaahu alana yacidukum wuxuu idinkugu yaboohayaa oo macnaa idiin ballan qaadaya makfiratan dembi dhaaf haddaad dunuubta ka toobad keentaan oo minhu xaggiis ka aatay iyo wa fadlan dheeraadsiin haddaa wax bixisaan wixii inuu bedel khayr qaba idin siiyo wallaahu alna waasicun waa kii cadaayaadkiis iyo fadligiis oo waasic yahay wey caliimun ogoo kuwa mustaxaqaadka o hadda ilaahay wuxuu leey subxaana wa tacaala yu'ti alxikmata man yashaa yu'ti ilaahay wuxuu siiya alxikmata xikmada man yashaa cidduu doono waman yu'ta alxikmata qofkii xikmo la siiyana faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kahiiran khayr badan wamaa yadakaru mana waansamo oo aayaadkuma waansamo ilaa ulul albaabi dadka caqliga u saaxiibka ma ahan xikmada culimmadu waxay ku fasiraan waa macrifada waxyiga alla la yaqaano kitaabka iyo sunnada iyo fiqigooda lagu camal falo ilaahay looga boqo subxaanahu wa tacaala marka qofkau ilaahay siiyey xikmad wax badanuu siiyey aayaadkii sadaqadaa lagu soo dhex dara aayadan cilaaqaadka ay la leedahay waa maxay waxawaaya sadaqadu waa diinta qeyb weyn oo kamida itaa-u zakaa dadka in wax la tiro ilaa diinta dhanba wax isugu soo aroora xaqa alle in la guto xaqa addoomada in la guto marka qofkii fahma sadaqada qaabkay ku fiican tahay iyo waxaa la bixinayo iyo inay ikhlaas u baahan tahay iyo wax fiican la dooro oo sidaas u fahma waa qof xikmad la siiyo ilaa fiqhu diinta meelba wou galaa jihaadkau galaa salaadou galaa soonkau galaa tawxiidkau galaa sadaqadou gelaya meel walbaba hadduu ilaahay subxaana wa tacaala diinta baab kastoo kamida hadduu ilaahay si fiican kuu fahamsiiyo oo xikmada ku jirta iyo wanaagga uu kuu fahamsiiyo waa xikmo weyn wey hadda sida aayaadka maaragtay hadda macaanideeda ilaahay noogu bixiyey oo maaragtay waxaa qofka sadaqada aayaadka say isugu xiran yihiin sadaqada fadligeeda maaragtay in ikhlaas lagu bixiyo in wax fiican la bixiyo in maniga iyo adaha laga daayo in maaragtay wax fiican la quuro taasoo xikma soo cilmi maaha weyn oo caamil weyn oo qur-aanka noo baxay soo maaha ilaah ha noo ziyaaday camalfalkeeda allah waafajiyo marka baabka diinta marka aad fahamto ayi baab min abwaabi iddiin markaad fahamtid ood ku camal fashid waa xikmo weyn waayo ilaahay diintiisa marka kuu dhaadhacdo caamilka aada fahamtid wax weyn waayo allah noo dhaadhaciyo xikmada diinta yuuti alla wou siiya alxikmata xikmada oo waxaweeye al-isaabada shay kastab inaa asimto intaa fahamtid camalfalkeeda lagu waafajiyo taqwada alla lagu waafajiyo xaq jacaylka lagu waafajiyo camalfalka lagu waajiyo fahamka kitaabka iyo waxyigii sunnada aada fahamtid waa wax weyn weyn ilaahay hana siiya waman yu'ta alxikmata qofkii xikmada la siiyana faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kahiiran khayr badan wamaa yadakaru mana waansamo ilaa ul albaabi dadka caqligala maahane cid kalma waansabaan nacam wamaa anfaqtum min nafaqatin ow nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuhu maa lilaalimiin min ansaar haddaba weli waxaa lagu dadkii lagu xafinayaa ikhlaaska sadaqada marka la bixinayo ilaahay darti in loo bixiyo wax fiican la quuro oo waxaa leeya wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah ow nadartum aada isku waajibisaan oo min nadir ah wax wanaagsan oo ilaahay aada isku waajibisaan fa ina allaha alla yaclamuhu uu ogyahay oo ma idinka dayacmayso wamaa lilaalimiina daalimiintan uma sugnaan min ansaarin wuxuu gargaaro marka haddii aada wax bixisaan oo adinkoo isku waajib yeelin aada bixisaan ama wixii waajibkaayo nadarkaaha ilaahay idinku waajibiyey iyo taad isku waajibiseentaba aada bixisaan ood ilaahay ugu dhowaataan ilaahay wuu ogyahay subxaana wa tacaala qofka mukhliska iyo daacadda ka ah oo si wanaagsan u bixiya iyo qofka daalimkaa ujeeddo kale kale intaba waa ogyahay qof walbana sow yahay ayuu kula mucaamaloonaya nacam sida ibnu kathiir yukhbiru tacaala biannahu caalimun bijamiici maa yafcaluhu alcaamiluuna min alkhayraat min alnafaqaati walmunduuraat wa tadamana dalika wuxuu kulansaday mujaazaatahu calaa dalika waa in loo jaaseeyo awfar aljazaau jazaa weyn lilcaamiliina lidalika ibtigaaa wajhi waa ka dadki ilaahay wejigiisa u bixinaya wa rajaa-a mawcuudihi wuxuu ilaahay iyabaha iyagoo rajaynaya wa tawacadda ilaahay wuxuu u goodiye u dhaartay man laa yacmalu bidaacatihi qofkaan daacadiisa aan kumcaal falaynin bal khaalafa amrahu khilaafay wakadaba khabarahu khabarkiisa beeniyey wa cabada macahu hayru keyrkiisana caabuday waxuu bixinayan isus iyo riyaa u bixiyey ilaahay waa u dhaartay dadkii wanaag u bixiyana waxaa leeyahay wixiina ilaaha idiin ogo idinkama la yacmayaan wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin wax nafaqa ood bixisaan walow xataa ahalkaagaba aada siisid iyo ilmahaagaba waa sadaqo sidii lagu yiri ma garad inaka lan tufiqa tunfiqa nafaqatan ma garad ibtigaaa wajhi illaahi ilaa ujirta fiiha xataa maa tajcalu fi fi imra'atik sacd bin abuqaasna waa ku yihi calayhi isalaatu wasalaam wax alla wax aada nafaqayso ma jiro ood ilaahay ku bixinayso xataa luqmada aada zawjada afkeeda aada ku ridaysid ilaa maaragtay waa lagaa waa lagaa hawaabinaya nacam xataa waajibaadka uu qofku naftiisa hadduu ku bixiyo isagoo cibaadada alle ugu kaalmaysanayo ama ilmihiisa iyo waalidkiisa dadka xuquuqda kule uu ku bixiyo ajaru ku leeyahy sadaqada kalena ajaru ku leeyahy laakiin annagaa niyadiyaana iska kharibin marka wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin nafaqaa ow nadartum aad nadarteen oo min nadrin ah fa ina allaha alla yaclamuhu wuu ogyahay qofkii mukhlisana ikhlaaskiisoo ilaahay iga aqbalaya qofkii mufsidoo dana kala watana hadda ilaahay waxba ka aqbali maayo wamaa lidaalimiina daalimiintan uma sugnaaninoo min ansaarin wuxuu gargaara nacam in tubdu sadaqaati sadaqada haddii aada muujisaan weliba macnaa midda oo sadaqada tadawuca fa nicimmaa hiya ayadaa wanaag badan wa in tukfuuha haddii aada qarisaan wa tu'tuuha aad siisaan alfuqaraa dadka mustaxiqiinta oo fuqarada u baahan fa huwa taasaa khayrun lakum idin khayr badan wa yukafiru marka sadaqada waxay faa-ideen waxaa kamid a dembi dhaaf wa yukafiru ilaahay wau dhaafaya cankum xaggiina min sayi-aatikum dembiyaalkiina iyo xumidiina waxba in kaga dhaafaya wallaahu alana bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiirun ilaahay waa kii og halkaana ilaahay wuxuu noo sheegay aadaab kale oo sadaqadu ay leedahay sadaqadu waa labo sadaqada waajibka oo zakawaadka ah iyo sadaqada tadawuca sadaqada waajibka waxaa fiican in si maaragtay jahra loo bixiyo si dadku ay arkaan shacaa'irta diinta u muuqato xoolihii oo la xirxiraayo qofkii taajirka ahaa iyo maaragtay hadduu geel leeyahay ari leeyahay sadaqada ka bixinaay haddii uu lacag leeyahay masaakiintu soo safo xuquuqdii siinayo oo dadku ay ugu daydaan taasaa fiican in la muujiyo maca daalika ikhlaasna qalbigiisa uu ku jiro maca daalika ikhlaasna uu qalbigiisa ku jiro sadaqada sunnada ah oo tadawuca ayada in la qariyaa fiican allaahuma qofku inuu maslaxo ka leeyahoo dadkiioo waxbixintii ka daalay dad mustaxiqiin oo dhibaataysana ay joogaan inuu dadka u bilaabo oo markaa dadkii ay soo raacraacaan man sana sunatan xasanatan sidii wafdigii cabdulqays maaragtay nabigu markuu dadkii dhibaataysnaa arko mu'miniinta ah dhibaataysnaa ou nabigu dhahay haloo kaalmeeyo ee nin ansaariya oo bilaabay bahal maaratay yacni maarata yacni maro oo tariiqad camal ah oo lacag ay ka buuxay dadkii dhamaan markaas issoo raacraaceen lacagtii sidaas oo kale loo wada bixiyey marka sadaqadu sirtay ku fiican tahay hadday tadawuc tahay allaahuma in markaa ay maslaxo ay jirto maahan wadalika xadiidkii waa kii yiri nabigu calayhi salatu slam xadidka muslim bukhaari ay wariyeen waa xadiid abi hureyra sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dilla ilaa dillu toddoba ilaahay baa harinaya carshiga maalin hoos kale uusan jirin toddobada waxaa ka mid imaamun caadil imaam caadila ilan cadaaladu wax weyn waa wa shaabun nashaa fii cibaadati illaahi dhalinyaro cibaadada alla ku kore dhalinyarada hadday qatli ku afuran iyo isqarxin ummad ay baabiyaan kuwaas waa balaayo ayaanti aan axmed waxaan dhihi jirnay war annaka markayna dadka ixtiraamkeesa laku qarxin jira cunuga yarkoo lagu anqariyo isagoo yar inuu ummad isku qarxiyo ummad halaaga xagoo faa-iida ka keenaya marka dhigacabidaa lagu qarxinaya marka wallahi ilmihii dhibaataa u timid ilaah naga kori subxaana allah marka shaab waxaa la yihi cibaadada ilaah ku karmaana shaab isqarxin ku ku barbaaray ummadda inuu halaago ma aha tabean caqligiisii laga xado kaas waa khasaaro wey meesha ummaddii waxu anfici laha in ummaddii halaago waa khasaaro wey hay-adadaas laakiin waxaa ka shaqeynaya walciyaadu billah wa rajulaani laba ninoo taxaabaa fillaahi ilaah isku jeclaaday ijtamacaa caleyhi ku kulmay watafaraqa caleyh ku kala tegay wa rajulu nin qalbuhu mucallaqu bilmasaajid qof qalbigiisaba masaajidka ku xiran yahay idaa kharaja minhu hadduu ka baxo xataa yarjic ileyh marka markuu salaadkooda ka baxaba salaadii kale masaajidkii unbuu ku xidhay ma ka joogi karo wa rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadid caynaa qof isagoo keligiis jooga dunuubtiisa iyo xasuusta iyo liqaha alle subxaana wa tacaala marka uy isiisu ay shubanta wa rajulu dacathu imra'atu daatu mansabin wa jamaalin faqaala inii akhaafu laa raba alcaalamiin qof inta xumin loogu yeeray gabar iyo wiilba haddii inta xumin loogu yeero oo qof markaa qiimole oo u yeero markaas diida asaguna ajarkaasuu leeyahay nacam wa rajulun kan ugu dambeeya tasadaqa bisadaqati waa maxalu shaahidka sadaqa sadaqaysta fa akhfaa ha qariye xataa laa taclama aysan ogaanin shimaaluhu bidixiisa maa tunfiqu yamiinu midigtu waxay bixinaysa ma oga macnaa mubaalaqa soo u qarinaayo wey macnaha marka waxaa weeye dadka ahlu khayrka badanaa ma sheegaan oo kale sababtoo qofkii markuu ogaado qofka wax siiyey markuu ka yimaado xoogaa waa naxaya marka qof kale intay ugu soo dhiibaan waxay dhahan hana sheegi qofkii maarata soo dhiibo dad badanoo saasama inaa arkaysaa marka weliba qof xoogaa muru'a leh markaa wax siinayso hadhow ka danqanayo cid kale loogu soo dhibo xaleera ilaahay ka cabsan hanu u sheegin qof kuu soo dhiibo saasoo kale la sameeya in tubdu sadaqaati sadaqaadka haddii aada mujisaan fa nicima hiya way fiican tahay wa in tukfuuha haddii aada qarisaan weliba midda oo tadawuca oo sunnada wa tu'tuuha alfuqaraaa fuqaradana aa siisaan fa huwa taasaa khayru lakum idin khayr badan wa yukafiru cankum waxuu idiin dhaafayaa min siyi-aadku dasiyi-aadkiina wallaahu aclana bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiirun kii xogogaal ah wey saa darteed nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam aljaahiru bilqur'aani kaljaahiri bisadaqa qur-aanka qof kor u dheeray waa qof sadaqada la jahray waalmusiru bilqur'aani kalmusiri bisadaqati qur-aanka qofka hoos u dhigtana waa qof sadaqada siraysta oo kale macnaa qur-aanka in laysku tashwiishiya marka la akrinayo lama ogolo nacam haddana alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala laysa calayka hudaahum adiga ma hanuuni kartid oo dadkan hanuunintooda kuma saarno walaakina allaha allaa yahdii hanuuniye man yashaau ciddii ou doono wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayrnana falianfusikum naftiina u bixinaysaan ilaahay waxaad gaarsiinaysaan lama arko wamaa tunfiquuna mana u bixinaysaan sida la idinka rabo oo waajibkaa ila btiqaa'a jarin maahane wajhi illaahi ilaahay wejigiisa aada jarinaysaan ilaahay ridlihiisa iyo wejigiisa aada u bixinaysaan adinkoo mardaadka alla raba subxaana wa tacaala alla darti aad u bixinaysaa macnaa waa khabar laakiin bimacnaa amara wey macnaa ha u bixinina wax markaad bixinaysaan ilaa adinkoo bixinayo wejiga alla adinkoo doonayo maaha wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayrana yuwafa ilaykum waa laydiin oofinayaa gacantaa laydinka saarayaa qiyaamo adduunkana khalafkii iyo bedelkiina gacantaa laydinka saarayaa walxaal antum idinkana laa tudlamuuna aan laydin dulminayninoo ajarkiisa cirbad caaradeed wax kamida aan laydinka nusqaaminayn ayadan calaaqada ay laleeda waa maxay sadaqada qeybta hore sida ibnu cabaas uu sheegay markii sadaqada lagu booriyey ayay saxaabadii waxay necbayseen gaalada qaraabadooda inay wax suu kule nin gaal baan wax sii karnaa qofkan waxaa dhici karta qaraabo inuu yahay gaalkii laftiisa ahlu dhimma inuu yahay inuu nolol u baahan yahay marka waxaa la yihi sadaqada tadawuca waa la sii karaa gaalada shardi ma aha bal taaliifay u noqon kartaa oo nabigu calayhi salatu salaam markii dambe waa kii zakada qeyb uga qoondheeyaba dadkii markaas la filaya islaamka inay soo galaan ama maaragtay muslimiinta inay shar iyo balaa-i ka difaacaan iyo wixii aqribaa oo ayagu aan maaragtay muslimiinta aan dhibeynin in wax laga siiyo oo waa tii asmaa binta abibakar radi allahu canha hooyadeed ayaa u timid markaasi inay wax siiso way ka xishootay way ka baqday in hadhow diinteeda wax soo gaaraan markaasi nabigu weydiis jira atat ummi wahya raagiba afa asiluha hooyadayaa iitim iyadoo wax iga jerinaysa hadaadna waa ii keentay ma xariiriya nabigu waxau dhaha silo ummaka xariiri buu dhaha hooyada xariiri marka waxaa leeyahay dadka gaalada ma garat wixii dhibaataysan oo maaragtay u baahan waa la siinaya haddayse markaa de acdaa oo dadka muslimiinta dhiba aysan ahayn dad ama ahlu dima ah ama dad iska aqribaa muslimiinta qaraabo la-ah ama dad aan muslimiinta aan wax dhiba aan u geysanaynin markaas waxyaala waa la siinaya ila naf kastoo bini aadana xurmay leeda taasna waxay kutusinaa maxaasinta islaamka kutusinay ma garan nacam si qaarkooda fahamkooda liito qof masalan muslim ama waalida aa dad wax ka soo codsanaya in loo gargaaro muslimma maba iskaba culummo ah hadhowbaa laleeyahay maaragtay qof saasoo kaleeto ama caqiidadiisu ay xoogaa liito ama inxiraaf ku jiro a wax loo qabto war gaaladiyaa laleeyahay hala xariiriye qof bal muslim waxaa u maleynaya laga yaabo inuu waalid yahay inuu xuquuq leeyahay inuu wax laga soo bartay qur-aanka cilmi laga soo bartay marka dadka qaarkood waxaa fahmigaa ku qalloocday marka hadhowe marka or iyo balaayo iyo dhacni laga ratiba waxyaala saas oo kale waxaa laga yaaba isaguna waalidkiiso salaadku inuu wax u diro nin culumaa wax soo baray oo maaragtay khadamaad diinta usoo sameeyena ou ka xaasidaayo in maarata yani wax wanaaga loo qabto nacam haye laysa calayka korkaaga ma ahanin hudaahum dadka adig inaad hanuunisid walaakin allaha allaa yahdiya hanuniye man yashaa ciddou ciddou rab isagaa hanuniye sidaa darteed sadaqada iyo ixsaanku waxa weeye gaalada kuwii aan dhib lahayn ilaahay kaba uusu mamnuucin subxaana wa tacaala laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruu ilayhim watuxsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin nacam marka maxaasinta islaamka ay ka mid taha marka laysa calayka korkaaga maahan hadaahum hudaahum iyaga hanuunintooda oo markaas aad sadaqadii aad ka manciso oo laga manciyo laa saas maaha walaakina allaha allaa yahdi man yashaau ciddou raba hanuuniye ee wamaa tunfiquu waxaad bixisaanoo min khayrin khayr ah falianfusikum idinkaa iskaloo naxfigiis idinku idiin noqonaya addunya aakharaba wamaa tunfiquuna hadda mana bixinaysaan oo macnaa hada bixina waayo waa khabar bimacna alamri ah ila ibtiqaa'a wajhi illaah ilaahay wejigiisa jerintiis aada jerinaysaan asaga aada hawaad ka rabtaan ood ikhlaas dar alla aada u bixinaysaan maahane wax kale ma u bixinaysaan macnaa hana u bixnina waayo wamaa tunfiquu waxaad bixisaanoo min khayr khayr ana yuwafa ilaykum waa laidiin oofinaya isaga weliba la laalaabay ma garat walxaal antum adinkana laa tudlamuuna aan laidin dulminayninoo ilaahay subxaana wa tacaala wax uu xuquuqdaada oo kaa la yacayo aysan jirin lilfuqaraa marka haddaba sadaqada yaa ku habboon sadaqada waa lagu kala habboon weli waxaa ugu sii habboonin dadka aan la garanaynin oon iyagu wax su-aalanaynin dadkaasaa marka ugu habboon lilfuqaraa'i bay u sugnaatay sadaqadii ee aayaddii hore waxaa lagu sheegaa macnaha inaysan laasim ahayn qof wanaagsan keliya in wax la siiyo xadiidkii saxiixa ku yaalla bukhaari oo wariyey oo muslim iyo bukhaari ay wariyeen nabiga wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam nin baa sadaqo sadaqaystay nin a yidhi laa tasadaqana leyla bisadaqati sadaqou sadaqaystay waxbaan sadaqaysana yidhi sadaqadii wuxuu siiyey gabar zaaniyad ah fii yadi zaaniyat dadkiia marka habeenkii waxay ku sheekaysa subaxdii tusaddiqa calaa zaaniya war gabar sharmuutaa wax la siiyey fa qaala allaahuma laka alxamdu calaa zaaniya inaan zaani wax ku sadaqaysto sadaqadii zaaniya ku dhacdo aniga umada lahayn laakin ilaahu adaa iskale laa tasadaqana leyla bisadaqatin alla ilaah caabana sadaqaan sadaqaysanaya sadaqadii kale haddana waxay ku nacdeen nin taajir dadkiya waxay dhaheen tusaddiqa calaa haniy war xala nin haniya lagu sadaqaysta sadaqaas mid maqbuula macnaa ma ah haddana ninkii wuxuu dhahay tu kalaan sadaqaysana sadaqadii nin tuuga ayay gacantiisa ku dhacday dadkii subaxdii waagu marku baryay wallaahi xalay nin saariqaa lagu sadaqaysta markaasuu ninkii wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu calaa zaaniya ilaahu sadaqadeedu inay zaaniyo ku dhacday adaa mahad iskale wa calaa haniy wa calaa saariq markii anigu waxaan islaha qof munaasaba dejiye laakiin saddexdaasii ku dhacday gacantoodii ninkiiyaa marka loo yidin hurdadii faqiila lahu amaa sadaqatuka faqad qubilad waa la aqbalo adiga ilaa adiga niyo fiicanaa wadatee moogta soo maahan ama azaaniyatu falacallaha an tastacifa biha can zinaha gabadhaan markii hore waxa ku xambaaraya dhuuni ahayd waxay laqday wey marka hadday wax heshay inay ka kaaftoontaa dhici karto oo markaa ajar badanba aada ka heshidba ninka qanigaana waxa weye waxaa dhici karta waa markii oo asagii waxlas inuu yidhahdo war adigoo qani haddii wax lagu siinayo maa wax bixis oo asagiina wax sadaqaysto walacalla saariq an yastacifa biha can sariqati kantuugaana walba baahi baa ku xambaarayse inuu kaga joogaa dhici karto idan sadaqadii sabab waxay u noqotay ninkii qaniga ahaa inuu wax sadaqaysto gabadhii xumed inay xumadii ka harto ninkii tuugaa tuugadii inuu ka haro soo maha marka dadka badana hadda waayahan waxaa dhacdo mataqaana qaarna dadkan guruubooyinka axsaabka ninaan xisbigiisaan shilin siima wuxuu le nin wadaada oo gruubkaygahan siina ummadda kale shilin siima walidaalika markii abaarta ay dhacday wadaadadii xarakaadka markii carabihii ay xoolihii ay kasay qaateen qolo walba iyagaa isku ekaysay dadkii masaakiinta wax laga sii waayo dadkii cuqday ka qaadeen soo dhex maqla dadkii timirta noo diiday soo maaha baynamaa sharciguna waxaa la rabaa dadka liitay in wax lagu sadaqaysto oo caamada lasoo dumo laakiin nin walba aduu yihah wadaadkan xoogaa garka dheer la xoogaa adiga umuuji kan umuuji oo dadkii caamadaa laga haro taas waxa weeye aadaa looga fiican yahay sababto dadkan masaakiinta ama suraaqda haddii wax la siin lahaa waxa weye way kaari lahayn nabigu calayhi salaa slam qofka iimaanka badan intou ka tago dadka liito iimaankiisa daciifka ayuu sii jiri marka xagee ka timi hadba qof laa qofku ka wadaagsan yahaan aan bahasha u doonayo wax la yaqaano ma waa xadigii rasuulka maan caleyh isalaatu salaam marka hadda sadaqadada yaa iskale halaleeya lilfuqaraai fuqaradiibaa iskale aladiina kuwaasoo uxsiruu lagu shiray oo lagu xabisay fii sabiililah jidka alle wajihaadka lagu xabisay laa yastadiicuuna ma awoodaan darban inay ku socdaan fil ardi dhulka inay ku socdaan oo tijaaro iyo shaqays uma socon karno jihaadkii u xabiseen iyo difaaca diintii rasuulka caleyh salaatu salaam haddana waa dhowrsanayaanoo say u dhowrsanayaan yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka xaalkooda jaahilka oon aqoonin oon hoos dadka uga fekerin aqniyaa inay dooqtayiin oo iska shaati cad yihiinoo waxa weeye qofna wax marsan maayo baahina waxaa dhici karta inuu la duuban yahay min atacafufi min ajli tacafufi dhowrsanaanta ay dhowrsan yihiinoo qof ay waxdiisanaan ma laha berigood dadka xerta iyo dadka saasay ahaan jireen cilmiga akhris waxna ma weydiistaan saddex ber inuu qastiyaana dhici karta tacrifuhum waxaad ku aqoonsanaysaa bisiimahum calaamadooda yacni naxiifnimadooda iyo iyagoo maqaayad gala iyo iyagoo waxjiida aadan u jeedinoo maantana meeshaan iska soo tagay isagoo maqaayad sii gala kasoo baxa uma jeedi laa yas-aluuna annaasa dadka ma weydiisanayaan ilxaafan ku celcelin macnaa waxna ma weydiisanayaanoo ku celcelin iyo ku celcelin laa ma weydiisanayaan wamaa tunfiquun min khayrin wax alla wixii khayr ahood bixisaana fa ina allaha alla bihi asaga shaygaas caliimunkii og wey sadaqada marka waa la kala mudan yahay qofka waxaa la rabaa sadaqada markuu bixinayo inuu daki ou noqdo dadka masaakiintaho meelaha magan alayle waxaa ka daran dadka dhowrsan ama ashkhaas iska dhowrsan ama usar iska dhowrsan oon waxna su-aalanaynin naftu haddii ay ka dhacayso dhibaatana maanta ma arkaysa caawa gurigoodana baahi la jiifanayo dadkaa marka in la ogaado oo wixii loo qaban karo loo qabto oo la siiyo taasna dadka fadaniinta ogaan kara anagu ma miskiin waxaan u naqaana midku un tuugsanayo laakiin dadka cuqaasha ahay oo xog ogaalka way ka warqabaan saa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam laysa almiskiinu bi haada atawaaf alladii taruduhu tamratu watamrataan war miskiin lama yidhaahdo dhahay midkan meelaha magan allaysanayo ee kani laba timrood kusoo tuurayo kan laba rooti uu kusoo tuurayo laba luqmo ama laba timir la siinayo waluklatu waluklataan ee hadba wax laba goor ou cuno ama hal mar ou cuno afka loo gelinayo kaa miskiin lama yidhaahdo macnaa miskiin waahay laakiin waa laga daran yahay waay macnaheed walaakin ilmiskiinu waxaa weeye alladii kii laa yajidu aan helaynin hinan yuqni wax ku filan ma helaayo oo uu maaragtay deeqa ma haysto walaa yufdanu lahu lamana ogaanayo fa yutasadaqu caleyhi lagu sadaqaysto walaa yas-alu nnaasa shayn dadkan waxma weydiisanayo xadiiskaas saxiixow ku yaala marka dadka noocaas oo kaleetaa in la tego oo dariska iyo aqribada iyo in la tego taasaa loo baahanya waddanka xataa inaa dadka oo weydiiyo waalidka dadka masruufka loo dira maxaa yaa kuu dhow bal dad liita tobankoo doolar labaatan ko ugu dartana bal dariskii dadka la liita xoogaa mar uun maarata wax loogu qabto taasoo kale in la yidhaahdo waa ilaahay wuxuu le lilfuqaraai baa sadaqada iska leh ma garat aladiina kuwaasoo uxsiruu la shiray fii sabiila lagu shiray waa dadka ahlu sufado diinta difaaceeday heegan u yihiin ilaahay dartiisi u xabisan yihiin oo waxaa weeye qof walba hadduu danihiisa raacdo waxaa loo rabaayan jeish oo rigli ah meel hadda miisaaniyo lacag laga siiyana ma jirto marka dambe dee futuuxaadku ay yimaadeen dee lacagaa la siin jiray iyo quudkooda iyo jeish nidaamihu ah cumar a bilaabay radiallahu canhu laakiin marka hore tadawucay ahayd qofkii naftiisa oo xabisaya beero kama soo shaqaysan karo ayuu waqti waxbay heeganooya marka waxbay dadkaas oo kale waa in dadka muslimiinta markay u kaalmayaan dowladdiina miisaaniyad ma laho miisyana lagu hareereysanyahy nabiga caleyhi sala iyo saxaabadiisa oo miisaaniya beyn ma aysan imaanin markaas marka dadkaa in la ogaado wey nacam lilfuqaraai baa sadaqada iskale aladiina kuwaasoo uxsiruu la shiray fii sabiililah lagu xabisay laa yastadiicuuna ma awoodaan darban fil ard dhulka inay ku socdaan oo tijaaro iyo kasab oo jihaadka u xabisan yihiin yaxsabuhum waxau u malaynayaa aljaahilu midka xaaladood aan ogeyn aqniyaa-a kuwa deeqtoon min atacafufi min ajli tacafufi dhowrsanaanta ay dhowrsan yihiin tacrifuhum waxaad ku garanaysaa bisimaama calaamadoodan xiifnimadii dhibaatada ka muuqata iyo ayagoo wax liqliqaayo wax maaragtay ruugaayo aadan u jeedin laa yas-aluuna annaas dadka ma weydiisanayaan ilxaafan iyagu ku celcelinaya macnaa laa ilxaaf walaa hayri ma weydiisanayaan haddaba wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alla bihi asagaba caliyun kuu ogwey alladiina kuwii yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli hameenka iyo wanahaari bileyli hameen wanahaari maalintiiba siran mar ay siraystaan markii ay sirtu ay fiican tahay wa calaaniyatan mare ay muujiyaan markii calaaniyada ay xigmo u arkaan oo isleeyihiin sadaqaa dadku hasku soo raacraaceen hadba bixinaya oon hamiya daraar kale joojinaynin falahum ajruhum bay leeyihiin ajarkooda cinda rabbihim rabbigooda agtooda walaa khowfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanin oo wax ku soo socdoo mustaqbaloo dhibaataha kama cabsanayaan walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna kuwii muruga marka aayaddaana marka lagu soo gebagabeeyey waxaa la leeyahay dadka yacni nafaqada waxay ka gaareen maba joogi karo hamiin dharaab inuu wax bixiyo maahan qofka marka ilaahay sakhinimada uu ku ebtelayo maba joogi karo gacantiisa maba celi karaba marka hamiin dharaar ba isku daba xijinayaan marna iyadoo la arkaayo bixinayo marna iyagoo sir ah xasba almaslaxa markii ay arkid u bixinayan waxbay markay isleeyihin dadku ha kugu dayde oo dadkan maarata ha loo kaalmeyo ha loo gurmay markay sir u bixinayaan waa maray maslaxa u arkayaan soo maaha kuwaa waxaa leeyahay say iyaguba sadaqada u daa'imeen ajarkooda iyagana ma kala go-ayo aljazaau min jinsi alcamal waa aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli hamiinkii iyo wanahaari maalintii siran ayagoo qarinaya iyo wacalaaniyatan iyagoo muujinaya falahum ajruhum ajarkooda iyo hawaabtooda ay leeyihiin cinda rabbihim ay kuleeyihin ag alla agtiisay ku leeyihiin sababto ikhlaasay u bixiyeen soo maaha walaa khowfan cabsi caleyhim korkooda ma ahaanino wax mustaqbalaho dhibaata oo lasoo gudbaanees kama cabsanayaan walaa hum yaxzanuuna maadigoodii iyo waktigii hore lasoo dhaafana kama tiiraanyoonayaano arrintooda marka waa habaysantahay wallahu aclam wsala allahu calaa maxamedin waali saxbi wasalamiin